ururka dhallinyarada walaaloo isxilqaamay ayaa ceelbiyood ugu deeqay kumanaan qoys oo ku nool degmada garasbaale ee gobolka banaadir ceelkani ah ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada degmada garasbaale kuwaas oo ka heli doona biyo nadiifa waxaana lacagta ceelka lagu qoday ay dhallinyaradu ka soo aruuriyeen bulshada magaalada muqdisho guddoomiyaha ururka dhallinyarada walaal cabdiraxmaan maxamed cali ayaa ka warbixiyey hirgelinta ceelbiyoodka loo qoday dadka degmada ceelkan wuxuu matalaad u yahay halhayska organisationka ah wax walba waan awoodnaa hadii aan rabno wax walba waan awoodnaa hadii aan rabno waxaan ka wadnaa dhibaato kasta ama duruuf kastoo dalkeena taalo waan xali karnaa hadaa anaga soomaali haddaanahay aan rabno inaan xalino marka biidnillaah waxaan rajeynaynaa ceelkan inuu unoqon doono tan koowaad tusaale ummadda soomaaliyeed inay waxa macquul tahay oo loo baahnayn inay gacan shisheeye ka imaato sida wax loo xaliyo tan labaadna inay noqon doonto wax lagu daysaro oo tuulooyinka iyo meel kastoo duruuf ka jirta nin kasta intay israacno wadajir isku raacno aan xalino dhanka kale qaar ka mid a dadka degan degmada garasbaaley ayaa ka mahadceliyey ceelbiyoodka loo qoday haddana biyaha waxaa helnay afar iyo labaatan saac afriinaa laga dhigay biyihii aa helnay walaal waa ku faraxsagnahay idinkoo walaal oo noo keenteen biyihii aado aadaan liigu faraxsagnahay hadda waxaanuu soo dul saa'ida oo saa'id eenuu joog dad meelaha kale kasoo barkacay akaam ku nool oo ay haysin digsi dabka saarta ay haysin kirle ay haysin oo wax meel ay keenaan ay dad walaal Soomaaliyeed oo kaamkii joog qoftii wal qoftii horteed joogti oo habeenkii waxay isku hayaan oo isku kaalmeystaan isla cunaanay anna dadka degmada garasbaale oo qaarkood ay yihiin barakacayaal ayaa baahi badan u qabay in ay helaan ceel ay ka cabaan biyo macaan